bismillahi walxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo lixdanaada tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd waa suurat lisra aayadda shan iyo afarta qaala allahu tacaala waidaa qara'ta alqur'aana nebi maxamedo markaad akrida buu ilaha yidhi qur-aanka jacalnaa waxaanu yeelnay baynaka adiga iyo wa bayna aladiina kuwii laa yu'minuuna bilaakhira kuwaan aakhira rumaysnayn iyo adiga waxaanu idin dhex dhignay xijaaban mastuuraa dayr la adkeeyey dayr wax kala xayira ayaanu idin dhex dhignay oo adag laba macnoba culimmadu waa ku fasireen qola waxa ay ku fasireen macnaha aayadda ku xigta ay sheegayso ah nimankaa dhiil baa ku foorora waxbaa geb ku ah oo sida gidaarka oo kale ah marka qur-aanka aada akhriyaysaa ma gelayo wuxuunay leeyihiin un maadaa qaala aanifan oo goor dhaweyd horta muxuu akhriyayuu lahaa saasay ku leeyihin asxaabta marka gidaarkan ku xidhan gaalada waxa weeye qalbigu ma galo qur-aanka qur-aanku qalbigooda ma galo siduu dadka muuminiintaa u gelayo macnaha labaad waxa weeye markaad qur-aanka akhrido adig iyo kuwaan iimaanka lahayn een aakhiro rumaynayn waxaanu idin dhex dhignay dayr adag oo bibarakati alqur-aan wa biqiraa'ati akhrintaad akhriyaysa iyo barakadiisa awgeed kuma soo gudbi karaane ilaahay baa kaaga dayraya waanay dhacday oo ficlan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin bay dhagax weyn usoo qaadatay umu jamiil bintu cawraan tii la odhan jiray umu jamiil tii la odhan jiray macnaha abujahl afadiis ninkii la odhan jiray abilahab baan la cafwan abilahab afadiisii baa waxay soo qaadatay dhagax weyn dabeedna iyada oo ku soo dhow nebiga iyadoo ku soo dhowaatay bu abubakar arko wuxuu idhi tii iimaanka la-ayd waa tan soo dhowaatee armay ku dakartaa markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi iba arki mayso iyadoo dul taagan nebiga ayaa abubakar la hadlaysa waxay ku leedahay saaxiibkaa wuu icaayay macnaha suuraddii dee tabate soo degtay ee usraddaa faa qowskaa faasidkaa ka warramaysa saaxiibkaa wuu icaayay marka dee waan ka aargoosanaya waxba kumuu caayin oo u khaarajay oo iska dhaqaaqday iyadoo afaray tirinaysoo leh mudamaman abaynaa wa diinahu qalaynaa wa amrahu casaynaa maxamed buu ahaa mudaman bayt saasay magacii u bedeshay iyada oo leh kii ceebaysnaa waanu diidnay diintiisiina waa caasinay arrinkiisiina waa kasoo horjeesanay markaasaa waxay leedahay qurayshi way aragtay anii bintu sayida bintu sayidiha ninkii boqorka u ahaa inantiisiina aan ahay waa garatay qurayshyo faanaysa almuhim nebigu qur-aan buu akhriyay calayhi salaatu wasalaam ilahay baa ku dayday labada macnaba lagu fastay wajacalnaa waxaanu yeelnay buu ilahay yidhi calaa quluubihim qalbiyaashooda akinatan dabool an yafqahuuhu si aanay u garanba wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaanu yeelnay waqran culays qalbigiina waxbaa ku foorara dhegihiina culays baa saaran markaa qur-aanku geli maayo waa aafaadka macsiyada wa idaa dakarta rabbaka fi lqur'aan kolka aada qur-aanka kariimka ah dhexdiisa ku xusta ilaahaaga ammaantiisa iyo sifooyinkiisa wallow way sii jeedsanayaan calaa adbaarihim xaggooda dambe u noqonayaan nufuura iyagoo orday mar alla marka ay qur-aan maqlaan sida shaydaanka ay dibayaan madaafiic baanu ku yahayo sawaariq nufuuran iyagoo siyaacay naxnu aclamu buu ilahay aad baanu ogi badannahay bimaa yastamicuuna bihi shayga ay dartii iyo sababtiisa ku dhagaysanayaan iyo ujeedaday ka leeyihiin markaad qur-aanka akhriyaysae gaaladu dhagaysanayaan id wakti baanu ognahay yastamicuuna ilayk ay ku dhagaysanayaan waa id wakti weeye hum iyagu najwaa ay faqayaan gaaladu id wakti weeye yaquulu daalimuuna dulmifalayaashu ay leeyihiin iyagoo isqancinaya in tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan masxuura nin la sixray oo silanoo ka dhaco markaa waashun baad raacaysaan bay nebiga ku yidhahan calayhi salaatu wasalaam abi sufyaan iyo abujahl iyo akhnas ibnu shariiq saddexdaa nin ayaa salaad hore kulmay iyaga oo midiba uu habeenkii nebiga soo dhegaystay calayhi salaatu wasalaam waar maxaa xalay halkan ku keeno maxamed baan dhegaysanayay anna saasoo kalaan aha anna saasoo kalaan aha kadibna way dardaarmeen oo waxay idhahan dadka maatida iyo inaarkina iyana dhegaysanine aan ka dayno habeen labaadkiina way soo gulo galeen oo mid walba u dhagaystay habeen saddexaadkiina sidii isku dhaafsadeen cumuuman qur-aanka way arkayaan xaqnimadiisa laakiin way baalmarayaan waxay marka isku qanciyeen maxaynu dadka ku nidhaahnaa daa nidhaahna waa sixir loo sixirkii weeye waxaanu akhriyayaan go-aankoodiibay kan ka dhigeen marka dhagaysiga aayaddu ay sheegaysaa waa kuwa hormuudkooda iska dhigaya gaalada oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qur-aan akhriyaya dhagaystay dabeedna aanu anficin oonu qalbigooda gelin undur eeg nebi maxamedow kayfa darabuu laka lamhaala siday tusaalayaasha kugu yeelaan ee kolba ay kugu shabahaan cid aanad la mid ahayn oo qaarkood ay leeyihiin waa sixirle waa gabayaa waa kaahin qaarba waxay u sheegeen fadalluu way ambadeen falaa yastatiicuuna sabiila ma karayaan jid sawaabahoo xaqay maraan falaa yastatiicuuna ma karayaan sabiilan waddo wanaagsan oo xaqa inay maraan ma kari karaan awoodu ma leh iyagoo diinta ilaahay dasiray aakhirana diiday gaaladu wa qaaluu waxay idhaahdeen a idaa kunnaa cidaaman markaanu lafa noqonno iyo wa rufaatan burbur burbur dumaaya a inaa anagu la mabcuuhuuna miyaana la soo saari doonaa khalqan jadiida abuur cusub mataasaa jiri doonta ma annagoo ciid noqonnay oo lafihii burbureen ayaana la soo saaray abuur cusub oo sida yadanoo kale ah istifhaamku waxa weye inkaar iyo istibcaad way fogaysanayaano taasi dee suuragalba ma hadaya ciid qofkii oo noqdo baaba-idan sidan hebelkan iska noqonaya maya taasay yidhahan gaaladu aakhira dafirka ah ayay isla soo taageen ilaahayna waa dhaabad adag buu udhigo waxau ihi qul nebi maxameda waxaad tidhaahdaa kuunuu noqda xijaaratan dhagaxaan aw xadiidan ama bir ama birba noqda aw khalqan ama makhluuq kale noqda oo mimaa shay a yakburu fii suduurikum laabihiina ku weyn balkaad doonaysaa noqda deh bani aadamku waaba jir jilicsane dhagaxaan noqda biro noqda wax kale oo kusii weyn laabtiinna ama samadoo kale la mid noqda ama dhulkaoo kale ama buurahoo kale wax laabtiina ku weyn waxa idinku weynu sawirta bal kaasoo kale noqda inuu ilaahay idin soo celin waayo iminka iska daa makhluuqaa tihiina ilaahay kolkii hore u abuuraye haddaa wax ka ad adag noqotaana ilahay wuu idin soo celin soo celintiibaa ilahay aada u adkaynaya fa sayaquuluuna waxay ku odhanayaan man yuciidunaa yaana soo celinaya asalka iyagaba ama haddaanu waxa adaga weyn noqono murankaasaa ilaahay uu ka soo wariyey qul waxaad tidhaahdaa alladii ilaahay baa idin soo celinaya fadarakum awala maratin kolkii horeba idin abuuray kolkii horeba idin abuuray saasuna isaga qiyaas qaata fa sayunqiduuna ilayka waxa ay ku ruxayaan ru'uusahum madaxooda madaxa ayay dhaqdhaqaajin dhaqaajintu laba siyoodba waa suuragal in sida qofku markuu haa leeyahay uu madaxa u ruxoo kale oo qofka adigoo ku jeesjeesaya mararka qaarkood ama siday wax calaysan isaga dhigayaad madaxa saa u ruxdaa ama qof diidayaa siduu madaxa u ruxoo kaloo hareeraha ah lagama yaabo ha sheegin fasayunqiduuna ilayka ru'uusahum madaxay saa leeyihin ku dhaqdhaqaajinaya wayaquuluuna waxay leeyihin mataa huwa bal waa goorma haddaanu kuuba rumayno bal dhaydkiisa sheeg iyo taariikhdiisa cayin qiyaama kacay qul waxaad tidhaahdaa casaa wuxuu u dhow yahay an yakuuna qariiban inuu noqdo mid dhowba waxaa laga yaabaa inuu mid dhow noqdo waktigii cayiman kama hayee inuu dhowaadaana waa suuragal lagaba aamin noqon karo yowma maalin xus nebi maxamedow ama yowma maalin buu iman doonaa qiyaamahaas yadcuukum ilaahay uu idiin yeeli doono waa idiin baaqaya malaa'ig buu dirayaa u dhawaaqaysa fatastajiibuuna bixamdi fatastajiibuuna ilaahay bay idin aqbali iminka waa diideene ilaahay bay idin u jawaabiya idin aqbali doontaan bixamdihi maca xamdi idinkoo mahadnaqiisana ku daraya ilaahayow adigaa mahadle waana kan maanta xamdina ma ogolidin istijaabana ma ogolidin wa tadunnuuna waxay idin malayn doontaan maalintaa in labistum ilaa qaliilan in yar mooyaane inaydan wax kalaba nagayn waktiguna wuu idinku soo uruuri ilaa waktigii qaaliga ahaa wuxuu ku dhammaaday wax liita waqul waxaad tidhaha nebi maxamedow licibaadii addoommahayga waa wanaagsana kuwan hortaagana xaqa ku socda waxaad ku tidhaahdaa yaquuluu ha yidhaahdeen allatii hiya axsanu arrintii wanaag badan kelmadda fiican iyagu ha geysteen oo khayrkaiyo ka daalin alkalimatu ayibatu sadaqa buu nabigullaahi calayhi salaatu wasalaam kelmadda wanaagsani mar walba waa sadaqo marka kuwan sawaabu sheegidooda iyo sixidooda iyo macruufkoo la faraha ka daalina ina shaydaana buu ilahay ka magacaa la yidhaahdaa yanzaqu baynahum dhexdooda wuu aafaynaya waa aafaynaya shaydaanku waswaas iyo fasaad iyo nacaybshiyuu ka dhex abuuray dadka oo gor walba ula diyaariya marka xumaanta uu soo abuuruu soo kiciyo waxa masaxaya kelimaadka wanaagsan marka kelmadda fiican iyo dadkoo la isu gurbiyo oo la isu dhoweeyo wanaag bay ka abuurtaa dhexdooda si aayaddu ay tilmaamayso shaydaanku wixii uu soo diyaariyeyna way kala tuurtaa ina shaydaana kaasi kaana lilinsaani wuxuu u ahaaday bani aadamka caduwan mubiina cadow wuu yahay cadaawadda caddays cadow wax khayra lagama filee kaasina wuu ku dhex jiraaye bal dadku kalaamka fiican ha ogaadee war markuu kuu soo yeedho ama wax lagaaga sheega saaxiibbo kale iyo ummad kale hala boodin hana faafinin sida idaacadaha eh adigu dhinaca fiican iska taag lacalla lacalla lacalla waxa laga yaaba waxa laga yaaba waxa laga yaaba sidaa inaad uga dabaalato rabbukum ilaahaynu aclamu bikumaad buu idiin ogi badan yahay qofba wuxuu mutaystayba in yashaa hadduu doonayo yarxamkum wuu idiin naxariisan aw in yashaa hadduu doonayana yucadibkum cadaab buu idin marin labadaba qof naxariis mutaystay iyo ku cadaab mutaystayba ilaahay waa kala ogsoon yahay wamaa arsalnaaka kumaanaan soo dirin nebi maxamedow calayhim dushooda wakiila nabigo xafiida mayhidka camalkooda ilaalinaya mayhidka camalkooda lagala xisaabtamayo mayhidka hanuunka ku ilaalinaya ilaahay baa xafiida laakiin adigu waxaa tahay mid gaarsiinaya dadka oo muballig ah wa rabbuka ilaahaagu aclamu aada buu ogi badan yahay biman fi samaawaati waalard khalqiga cir iyo dhulba ku sugan ma malaa'igba ma jinbaa ma insibaa maxaa gaala maxaa mu'mina camalkay ku jiraan mid walba aada buu ogi badan yahay ilaahay cilmigiisa mar walba aclamu aclamu isaga aada u ogi badan walaqad fadalnaa waanu kala dheeraad siinay bacda annabiyiina calaa bacdi ambiyada qaarba qaar baanu ka dheeraad siinay way kala fadli badan yihin ambiyadu lidalik baa ilaahay u tilmaamay ambiyada qaarkood magac gaara u bixiyey fasbir kamaa sabara ululcasmi min arusuli walaa tastacjil lahum ululcasmiga intii la odhan jiray ambiyadaha see u sabreen adiguna u sabir qayb gaaraa lagu tilmaamaa ilaa shan nebi marka midba ilaahay wax uu ku dheeraad siiyeyba tafdiilkaasi waa iska jiraan shaksiyaadka iyo waktiga iyo dhulka intaba ilaahay ayaa abuura kuu doonuu dheeraad siiya وآتينا داود الزبورة نبي قانا وحن سينا كتاب كالزبور لورنج والنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام إلا سخرايا أدي أشير وقت قابل انت فرس كاللهان سيني أيابو أخريج ليبو إلهي باو سخراي قرآن كنا وحا كور رمي مركا وهذه أشير بلابو كتاب كأخرين تيس عد كيس سيدا ومؤثر كويها وحوصة عميني يا وراء كيس inay shucuur iyo dareen qaadan jireen xayawaanku sida shimbirahoo kale suuradaha hoose saynu ugu tegi doono iyo buuraha inay intuba u jiibin jireen abi muuse alashcari habeen qur-aanka aada u akhriyay uu nebigu la dhacayna waxau uhi laqad uutiya haada mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud xadiidkii saxiix aha wale abi muuse ilaahay wuxuu siiyey cod wanaagsan oo kii abi nebi daawuud oo kale ah qul waxaad tidhaahdaa udcu aladiina kuwii u yeedha zacamtum aad sheegteenoo min duunihi inta ilaahay ka sokaysaa sanamyaa ku sheegteen bal u yeedha oo barya dee falaa yamlikuuna ma hananayaan kashfa durri cankum dhibaato inay idinka hinjiyaan walaa taxwiilan inay idinka duwaan balaayo soo socotana ma kari karaan sidaa ku dheh bal dhaabadaa u dhigoo waxaad tidhaahdaan haddaa ilaahay wax kale la caabudeen ilaahaan la baryaynin arrin mahaye bal barya balaayo inuu idinka dulqaado ama mid soo socota idinka duwo barkhadu idin keeno horta iska daayo qofku bahay buu u qabaa wixii ku soo socda in laga joojiye ulaa'ika kuwaasi baa ilaahay uhi la caabudayaa alladiina waa kuwii yadcuuna caabudayay ilaahay baryaya isaga yabtaquuna waxa ay doonayaan ilaa rabbihim ilaahooda alwasiilata dhowaansho ayuhum koodii baa doonaya aqrabu dhowi badan wayarjuuna raxmatahu ilaahay naxariistiisana way doonayaane way rajaynayaan ويخافون عذابه إلهي عذاب كيسنا ويكعب صنيا إن عذاب ربك إلهي عذاب كيسو كان محذورا وحو هذا مد لغا فيتشد ناره مد لغا آمن نقون كرما هاي دوحي كور رميسا خلقك العابده وحا كمدا صالحين أي كمدهين أولياء إلهي إيا ملايك إيا أنبياء حتى بكوا العابده إيا لفتو ilaahyaasha ay ka dhigteen gaaladu kuwa laftigooda ilaahayna caabudaya ilaahayna wasiilo u raadsanaya oo ku dhowaanaya weliba waxa ilaahay kusii dhowaanaya oo aada u baryaya oo baahi muujisanaya ayuhum aqrabu kooda ilaahay usii dhowid badan siday ilaahay ugu sii kala dhow yihiin khalqigaas matalan ambiyadoo kale ilaahay bay aada ugu dhow yihiin ilaahay wasiilay u raadsanayaan iyo camal ay ugu dhowaadaan ambiyadoo kale ilaahay bay aada ugu dhow badan yihiin oo waxa weeye ayuhum aqrabu ilaahay wasiilay weydiisanaya marka kuway caabudeenba waa kuwa baahanba kuwa baahan wey qaybtii wanaagsanayd dad khalqigii la caabudu ilaahay soo qabto waxa uhi ulaa'ika aladiina yadcuuna kuwa ay caabudayaan gaaladu day malaa'igin iyo day saalixiin intaba ila quraan kariimka waxa cadeey la caabude kuwa la caabudaya laftoodu yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ilaahooda inay ku dhowaadaan baaday raadinayaan camal saalixa alla ugu dhowaanaya baahiday qabaan awgeed weliba ayuhum aqrabu kooda alla usii dhowid badan baaba ilaahay wasiilo u raadsaday wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah saasay bayna alrajaa'i waalkhawf isugu geeyeen ina cadaaba rabbika kaana maxduura lama caabudi karo qofa doona kolka cida doona وإن من قرية بها إلى هول المقالة ما ترتي إلا هدي ترتي نحن مهلكوها عوضا نوتري يوان هلاقي قبل يوم القيامة إنسان قيامها لقارين دا أو معذبوها عذابا شديدا أما عذاب كل البان وعذاب البغنى وقرية آثمره الدنبابتي وكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا مركا وعتت على امر ربها با ku qaydano waxa weey magaalo kasta qiyaamaha ka hor ayaa ilaahay ama uu halaagi ama cadaab uu ku siiday ama halaagganiba wuxuu noqon doonaa iyagoo waqtigooda u dhamaado ifka ilaahay uu ka kaxeeyo waa tii aan dambi galin aw mucadibuuha cadaaban shadiidanna waa tii dulmi samaysay laakiin kolleyba dadka caalamkan ku noole ama ha wanaagsanaadeen ama ha xumaadeene kolley waa kii ifkan ilaahay ka kaxeeya u tashada kaana dalika fi lkitaabi masduura arrinkaasi wuxuu ahaaday مسطورا في الكتاب لوح المحفوظ كميد كقران او طابعا او كل إذا إن البني آدمين أن هل كنكواري وما منعنا با إلهون النوبة دين أن نرسل بالآيات وحيابها يعطسنا يعني خوارق العاده لا يبقى بدن أن نرسل إنا نضرنا بالآيات آياتها يعطسنا يعني يمعتسوين كينا نصادرنا النوبة دين إلا أن كذب بها الأولون ومريها رنبا بينيين ummadii horaa beeniyayoo markay ummadi wax codsato ee loo yeelo ee ay rumaysan waayaan gow baa laga dhigaa marka hadday idhaahdeen safad dahab ka dhigiyo dooxan sidan ka yeeliyo jannooyin iyo beerakeen haddaan u yeeli lahayn sidii kuwii horee beeniyaa loo halaagi lahaa tusaala ilaahay uu bixiye wuxuu ihi wa aataynaa hamuuda naaqa qoladii reer hamuud la odhan jire waxaanu siinay hashii cajaa'ibka badnayd mubsiratan iyadoo wax arkaysa marka mubsiratan hashu dee indhama ilahayna wax macnaha mubsiratan loogama jeedo in aragtideedii la sheego waxaa arkayso laakiin aragtideedii mubsiratan iyadoo mudiia iftiimaysa oo mubayina mucjiso cad ah mucjiso cad bay hayd oo muuqata waa mubsir oo mubsara iyadoo la arkayo o aanay qarsoonayn mucjisanimadeeda fadalamuu biha way ku gardaroodeen markaasaa ilaahayna ummaddaa u halaagay وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إلهي وحو الله وما نرسل ما صادرين بالآيات آياتها يابك بدن إلا تخويفا عكس الجليل بالله صادرين وحيابا لا يابك بدن عالم كان يكو أركين دول قريرك يا بركارياش قرحي يا دايح مدولاتك يا عصيرة مدمرك أه وفانا العرص وحنين عالمك كأركين وعبس الجليل أوليه إلهي ولغو تصين يوي marka in saadaalun lagu sheego la iska daadaawado microscope loo qaato lagu eegeego la nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ina ashamsa waalqamara aayataani min aayati illaah laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaati waa mucjisooyinka waaweyn bay ka mid yihiin qoraxda iyo dayaxu marka ay madoobaadaane qof weyn oo dhintay ama dhashayna uma madoobaadaane salaad u argagaxoo tukada alla wuxuu ka warramay haddaba dhacdooyinka nebi maxamed soo maray calayhi salaatu wasalaam ee mawaaqifta adag ay gaaladu ka qaateen ayaa uu ka warbixiyo waxau hi waid wakti xus nebi maxamedow qulnaa laka aanu ku nidhi ina rabbaka ilaahaagu axaata binnaas dadka ayuu koobay bal waktigaa xusuus marka dadka wuu koobay oo gacantiisay ku wada jiraan wax ka bixi karana male axaata binnaas waxay bayaaminaysaa waxbaha ka baqi kol hadduu ilaahay kuwan koobay isagaa kaa ilaalinaya wallahu yacsimuka min annaas wallaahu min waraahim muxiib noocay doonayaan ha ahaadeen awoodday doonayaanna ha yeesheena taa aamin horta wamaa jacalnaa maanaan ka dhigin alru'ya alatii araynaak aragtidii aan ku tusinay habeenkii leylata alisraa waalmicraaj eed soo aragtay qudus iyo wixii ka sarreeyay aragtidahay sida xadiidka bukhaari ku sugan ee afarka bukhaari ku sugan ee ibnu cabaas laga warinaya uu tilmaamayo waa ru'ya alcayn maaha manaam laakiin alru'ya alatii araynaak mana aragtidii aanu ku tusinay caalamka aada soo aragtay may noqonin ilaa fitnatan linnaas dadka imtixaan bay ku noqoto oo waa kuwaasii saacabatumay oriyey oo yidhi bal maantana wuxuu keenay sheega washajarata almancuunata fi lqur'aan geedda la nacdalee qur-aanka ku suganna iyada iyaduna fitnay gaalada ku noqotay geed qoyan baa naarta ka dhex baxa iyo qudus baan ku soo arkay habeen keliya oo weliba cirkana aan usii dhaafay fitnay gaalada ku noqotay oo meelay kaba duulaan oo ay wax kaaga sheegaan baabay noqotay marka geedka la nacdalay waa shajaratu zaquum oo qur-aanku uu ka warramo ehlunaarku ay cunayaan wey nacdasheeda la sheegayna dee ku nacdaleen kol hadduu cunayo mayadaa nafis haysa ku nacdalan ku nacdalan oo gaala oo halkaa ku jira oo cadho ilaahay dhex dabaalanayay raashinu tahay marka kaa malcuunka ah ayaa cuno iyana markaasaa sidaa dee naxariistii ilaahay uga fogaatay ونخوفهم وأن عبسقلين إلى قالب أبو لهيد فما يزيدهم مكردين يبا التخويف كاسي الله ضغيانا كبيرا حكدب وي أيون بسيكر الصمية مركي معجزوين كي آيات كعبسنا كواركا ماها وح... إذ وحكا كرصنا يسماها إذ هذه يتير وحيالها ينادة إذ سوكر ضايا وحنفعان وعد إيمان كلوي وعن ربك ورمي هالك aadamaha noocan ee aragtidiisu sidan ay u liidataa ayaan darradu ay ku dhacday inkaartu halkay ka raacday inay tay ibliis oo usoo faytayoo lagu salido waxba ula soo harin oo dabeetana col buu la ahaa ee la soo kacay qisadii baa alla uu ka warramo waxaui wayd qulnaa xus markii aanu nidhi lilmalaa'ikati baanu ku nidhi usjuduu liaadama aadamu sujuuda fasajaduu markiiba way sujuudeen iyagoo amarkii fulinaya ilaa ibliise ka la idhaahdo mooyaane qaala wuxuu uhi asjudu miyaan u sujuudayaa liman khalaqta tiinan mid aada abuurtay isagoo dhoobo ah wasfigiisa iyo tilmaantiisu waa dhoobo dhoobo sidaan ugu sujuudnaa buu ilaahay buu la murmoo jaafaajiriqaasu keenay qaala markaa waxa uu yidhi midkan oo ibliiskee liitaa ara-aytaka iiga warran bal ilaahayow haadaakan alladii karamta calay kaasoo aada iga dheeraad siisay bal kanaa dheeraadka iga siisay iga sheekee waan kugu baraarujiye oo ku xusuusiye la in akhartani haddii aad idib dhigto ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama haddaad idib dhigta buuli laaxtanikanna duriyata ubadkiisa waan jirid goyn ilaa qaliilan in yar mooyaane ballantaasaan kuu qaaday ogow kan isaga ah ee aada iga dheeraad siiseeyna bani bani aadam macnaa aadan iyo duriyaddiisa waxaan kuu sheegayaa laaxtanikanna duriyatahu ilaa qaliila ixtinaagu waa istisaalka marka shay dhakada la qabto geed jilicsan ama aalaha oo kale saa loo fujiyo macajiridda saa loo daadiyo ayaa ixtinaaq layla marka halkana waa istixwaad iyo istiilaa istaxwada calayhim shaytaanu fa ansaahum dikra allah ulaaika xisbu shaytaan marka laaxtanikanna waan ka waageeran doona anaa ku habsan buuli ubadkiisa in yar mooyaane intaa yarina waa inta ilaahay uu ka ilaaliyey ee gaashaankiisa uga dhigay ka difaacay rabbi ballantaasuu qaaday qaala markaa ilaahay baa yidhi idhab soco faman tabicaka minhumka ku raacee iyaga ka mida fa ina jahannama naarta la yidhaahdaa jazaa'ukum waa abaalkiinii jazaan mawfuura abaalmarin dhammaystiran abaalmarin aan waxba laga kala reebayn oo camalkiina waafaqsano dhammaystiran baan jahannamo idinka dhigi baa ilahay ui taasaa ilaahayna uu ballan qaaday labadaa ballamood baa ka dhacay ilaahayna dhaabadaasuu hordhigay ibliis faman tabicaka wey qofku hadduu diiday inuu ilaahay raaco kanunbuu raacaya ma jira wax cidla taagani cid baa dhexdhexaad ahoo bannaan taagani ma jirta caalamka imaa inuu ilaahay raaco oo xisbiga ilaahay u yihi wa imaa inuu xisbiga shaydaanka yihi xisbi saddexaad caalamka kama jiro wastafziz baa ilaahay uhi harowso oo barakici man istadacta ka aad karto oo minhum iyaga ka mid a istifsaasku waa istikfaafka markiisa hore iscaajkaa laydhaa qofka oo iska balaadna oo dabeetana aad bug kaga siiso oo booda oo si deg dega u kaca baradiisa ka booda ayaa istifsaad la yidhaha istikfaaf marka sidii oo kale weeyaanoo waxaad barakicisaa man istadacta minhumka aad kartee iyaga ka mid a halku ku adkaysan lahaa ee khayrkaa ka eri bisawtika codkaaga ku eri waajlib calayhim waxaad ku weerartaa bikhaylika warajilik bikhaylika fardahaaga iyo warajilika ciidankaaga lugta ah saasaa ilahayna uu fasax fasaxda alla uu bixiyey kaadh baad u haysataa baa layidhi wax alla wixii aad dadkan helayso kaandayn ku qaad meel aad kaga soo hadhaba marka sawdkiisaasi culimo badan oo mufasiriinta oo muslimiintii waxay isku waafaqsan inay heesaha yihiin miyaad arag heesaha iyo myuusiga marka lagu dhufto dadkao dhan iswada dhaqaajinayo mid jaasa iyo mid dhaqaajiyo mid sii orda ay yeelanayaan bisawtik waa codkiisa weeye wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiid wa lahwa alxadiid gaadiidkaaga iyo ciidankaaga lugta ah teknikada iyo fentarigaba ku kici baa ilahay noocay doonayaan ha ahaade ama bani aadam u adeegso ama shayaaiin washaarikum fi lamwaali waalawlaad dad iyo dunyana la wadaagsa baa ilahay waad heli kartaa taana ar waxbaa ulaari marka maalkiibuu qofkii la wadaagsanaya maalku mar hadduu xaraam noqdo meesha laga soo bixinay laga soo saarayo iyo meesha lagu bixinayo intuba kale hadday xaraam yihiin shaydaan baa ku weheliya isagaa kula soo abaabulay awlaadiina waa sidoo kale oo waladka wuxuu tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sugnaa qofku markuu xaaskiisa u tegayo hadduu idhaha bismi illaah allaahuma janibna shaydaana wajanib shaydaana maa rasaqtana ilaahay annaga iyo shaydaankana kala durki weeye ducadu bisinka dabadii haddii walad ilaahay qadaro inuu habeenkaa calool galo shaydaanku ma dhibo macnaheedu waxa weeye haddii ay ducadaa seegaan dadkaas wuu dhibayaa waladka shaydaanku baa ka muuqanaysa waa xadiidkaa dee laga faa'idaysanayaa manduuqii hadduu sida noqday mafhuumkii waladkii haddii magaciisii sidoo kale uu noqdo magac shaydaan tarbiyadiisii tarbiye shaydaan ay noqoto tacliintiisii tacliin shaydaan ay noqoto intaba waxa weeyaan waa shaydaankii baa la wadaagsaday waa sida culimada mufasiriintu ay ku tilmaamayaan wey waladku sida shaydaanku ula wadaagsanaya waxa weeye intaasoo tilmaamoodba waladku ama wuxuu noqonayaa rabbaani ama shaydaani ama qof ilaahay buu noqonayaa ama qof shaydaan lagu xidho tarbiya islaamiya diiniya saliima saxiixa qofkii la siiyaa la doonayay markaa haddii taas waayo shaydaan baa la wadaagsaday waladusinahana waa lagu fasiray iyo waladaa meher ku dhalan wacidhum u ballanqaad oo waxaad u sheegtaa waxalla waxaad ku harowsanaysao dhan oo dee janna inaanay jirin oo naari aanay jirin oo aakhiro aanay jirin oo haddii wax jiraana isaga aan cidhi ka badinayn buu u dhiibi wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa quru ilaa guruuraa shaydaana ma yaboohaya wax ku keliya mooyaane ina allaha wacadakum wacda alxaq wa wacadtukum fa akhlaftukum buu leeyay ilaahay ballan xaqa buu qaado dee oofi alla mid beenoo baatilan qaado ka baxay maxaynu isleenahay buu leeyay ina cibaadii buu ilahay idhaha addoommahayga waa wanaagsan laysa laka calayhim suldaan awood kuma lihi wakafaa birabbika wakiila ilaahay baa ku filan min xafiid oo ilaalinaya kuwa ilaahay awliyadiisa meelaad usoo marta ma haysa rabbukum ilaahaynu alladii ilaahi weeye dabow awooddiisaa laydin tilmaamayaa xumaantii laysintii laydin sheegay laydinka digay kadibe ilaaha laydin leeya raac oo ka tala qaata alladii ilaahi weeye yusji lakum lfulk doonyaha ayuu socodsiiyaa yusji waa socodsiinayaa lakum lfulk idinka dartiin buu doonyaha u socodsiinayaa fi lbaxri baba litabtaquu min fadliha si aad dheeraadkiisa u raadisaan oo tijaaradii iyo wax soo saarkii iyo khayraadkii badda innahu kaana bikum raxiima ilaahaynu aad buu idinku naxariisanayaa buu ilahay waa run wey waidaa masakumu duru dhibaatadu markay idinku soo gaadho filbaxri badda dhexdeeda dalla waxaa idinka lumaya o waayeysaan man tadcuuna ilaa iyaah cidday a caabudayseen baa waayeysaan ilaa iyaahu ilaahay mooyaane cidda la baryaa waa allah oo keliya laakiin wax alla wixii ilaah ahaa ee la caabudayay lagama yaabo in la xusuusto xaaladdu markay adkaato dalla wuu idinka lumayaa wey man tadcuuna ilaa iyaahu ciddaa baryayseena u yeedhanayseen ilaahay mooyaane falamaa najaakum ila albar beriga markuu ilaahay idin geeyey acrabtum waa sii jeedsanaysa mar alla markaasuu bilaabmaya asmarooris iyo isqalloocin iyo wax isbidhid wa kaana alinsaanu kafuuraa aadamuhu wuxuu ahaaday siiba gaalkaas mid ilaahay aan ku mahadnaqayn oo ka gaaloobay afa aamintum buu ilahay idhi miyaa ka aamin noqoteen an yaktifa bikum inuu dig idinla siiyo idinla jaro jaaniba albari dhinaca beriga waa dhinaca badda iyo dhinaca beriga dhinacii badda haddaad sidan uga soo badbaadeen aa berrigii timaadeen miyaa ka aamin noqoteen berriga laftiisa inuu idinla jaro yaa laga aamin noqon aw yursila calaykum xaasiban ama uu idinku soo diro dhagaxaan iyo duufaano iswata uma laa tajiduu heli maysaan lakum idinku wakiilan wax idin ilaaliya wakiilku waa xafiid ilaahay waxa uu soo hurgufay celiyo dhulba uu ka soo hurgufay wax idinka difaaca heli maysaan ilaahay badda aad ku baryayseen berrigana wuu joogaa alle marnaba ha ka goyna am amintum miyaa ka aamin noqoteen mar kale an yuciidakum fiihi inuu ilaahay idinku celiyo baddii aad dhexdeeda ku afan gaadheen taaratan ukhraa mar kale ilaan kama waantooba insaanku meel uu baahan yahay فيرسل عليكم دبتنا وإذن كسو داية قاصفا شيء درباحة قصف قوى درباحة دي قوينت يترينت مرك قاصفا مدوح بربرين من الريح الدوائلة دوائلها كلا توريد دويها كلا قوية تاسو إذن كسو داية فيغرقكم دبتنا إلهي وإذن كوها فيا بما كفرتم قال لماذا سميسين سببتين قال لماذا سميسين oo waxa idinku dhacay u sababaha taa darteed uu idinku hafiyo uma laa tajiduu heli maysaan idinku lakum idinku isu heli maysaan calaynaa annaga bihi waxa aanu samayna tariican midna dabagala walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay intuu halaagadaanu godobna ka cabsanani cid ka daba timaado marka idinku isu heli maysaan cid naga daba timaado idinka idiin hilisa weye laa tajiduu lakum idinku isu heli maysaan tabiican calaynaa bihi midna dabagalo oo annagana qabsada waxaanu samaynay dartii ilahay cidina ma qabsato laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluun facaalun limaa yuriid aabadaasaa ilaahay u dhiga oo addoonka ilaahay ka soo horjeesanaya sidaasaa rabbunaa tabaaraka wa tacaala uu ugu baraarujinayaa mar walba inuu ilaahay u baahan yahay oonu marna ka maarmaynin haddaba aadamahaas noocan ah ilaahay ka gaaloobay baa rabbi uu umadna sheegto waxau ihi walaqad karamnaa bani aadam xaqiiqanime waanu maamuusnoonu horu marinoonu kor u qaadnay aadam ubadkiis karaan baanu siinay baa ilaha soomaalidu karaamada habaarkay u taqaanaayo hebel baa hebel karaameeyey macnaa wuu cawriyo wuu habaaray wey laakiin karaamadu waxa weeye waa maamuuska iyo ixtiraamka marka aadamaha aad baanu ixtiraamnay waa wanaajinay waxamalnaahum waxaanu ku xambaarnay aan u hirgelinay see u fuuli lahaayeen fi lbari waalbaxr badiyo beriba waxaan u sahalay badiyo beriba inuu maro waa run wey isaad aragtaa loo intifaacsanaya agabkaad aragtaa loo isticmaalaya hawadana ku dar warazaqnaahum min aayibaat waxaanu ku arsaaqnay wax alla wax kastoo wanaagsan baa ilaha wuli marka khabiidka ma ogola ilahay in la cuno la intifaacsado laakiin wixii ayiba ee nicmo ah aynu hafaynaynu qurayn wafadalnaahum waxaanu ka dheeraad siinay calaa kaiirin in badanoo miman khalaqnaa خلقك أنو أبورنا إن بدن أو كم يذبوا آدمه ديرات كله تفضيلا ديرات سين إن بدن أو مخلوق أبل إيج أبو بد إيج وبرج إيج وحيوان كإيج وحلا وحردا وحا وكترة تصرف كين ولا كلا يشوا ولا كلا حفظ ولا خيرات كي يجي أنا جالس كله وقاعد وحاسو مخلوقة إلهي بين جد ديرات سين نبي عليه الصلاة والسلام وحوحسي قفك أركه قف لا ابتلاية أما لا امتحاني وأن إلهي عبادي سنين ضاعي سنين أما عذر بو قدعي أي هذا الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصيب هذا البلاء إلهي بام هذا البلاء لا إذا عافيه وكقصا لذي إن بضل أو خلقك أنا بيراد يقسيه عن كب إراد لايه وحاسكم أدعى النبي عليه الصلاة والسلام مركز تفضيل كان آدمه لا أدي أدبو عجب بدنيه sidaa darteed baa ilaahay wuxuu siiyey xuquuq aada u badan iyo karaamooyin oo xuquuqdaasoo ay ka mid tahay xaqulxayaa in uu noloshiisa helo oo cidda noloshiisa meel kaga dhacdo dee qur-aanku siduu uga warramay waa adigaynu xalay soo marayn xaqu siyaanati ilmaal xoolihiisii baa loo ilaaliyey waxa uu leeyahay oo la diiday in loo bambaxo xurmadiisa iyo karaamadiisa oo cirdigiisa in loo ilaaliya la faray ويل لكل همزة لمز حق الحرية بولي إنه حر النقضة تصرف في سيئة دقدقاقي سيئة شقي سيئة لذلك باشد قويلة لها وممنوع سورة المائدة سيئة كسومرين لحريات إنسان أيه وحد ميس waxa markaa islaamku uu aad iyo aad u tixgeliyey karaamadaa sidii loogu dhammaystiri lahaa iyo insaanka xuquuqdiisa xuquuqul insaan haddaad maqasho mid ducufahoo sayn dheer leh ma hayo laakiin ilaahay abuuray addoomahan ayaa xuquuqdooda u haya iyo karaamadooda isagana sidaa u ilaaliyay taasuna ina ilaahay ugu mahadnaqaan weye yowma maalin xus nebi maxamedow nadcuu aan u yeedhi doono kulla unaasin ummad walba biimaamihim maca imaamihim iyagoo imaamkoodiina wata marka imaamkaas kitaabkoodii waa lagu fasiray sida qaybtan dambe aayaddu ay sheegayso rasuulkoodiina waa lagu fasiray dabcan rasuulkuna wuu horkacayaa oo hogaaminaya kitaabkanina waxa weeye mid camalkoodii hagay oo muraayad u ah xaaladoon biimaamihim faman utiya qofka la siiyey kitaabahu biyamiinih qofka kitaabkiisi midigta looga dhibay fa ulaaika kuwaas yaqra'uuna kitaabahum kitaabkoodii waa akhriyayaan walaa yudlamuuna fatiilan qadra alfatiil lagamana dulmiyayo lagama jarayo fatiil wax laeg waa laftinileeda halka saran ee jeexan xun yaroo khafiifahoo ku jira wey intaa in leg lagama dulmiyayo marka yaqra'uuna kitaabahum waxay sheegaysaa siay ugu faraxsan yihiin haa um iqra'u kitaabiya innii danantu annii mulaaqin xisaabiya saasuu leeyahy waar waan malaynayo tan waan kusii tala jireen marka horaan ilaahay intaasi ugu badbaadiye bal akhriya buu leey waa faraxsan alla wuxuu yihi waman kaana ka indhala waman kaana ka ahaaday fii haadihi adduunyadan acmaa mid dam ah fa huwa fi laakhirati acmaa aakhirana kaasi wuu indhala yahay oo wax alla waxuu arkaya ma jiro fa huwa kaas waman kaana waman kaana fii haadihi acmaa fa huwa fi laakhirati acmaa adduunyadan ka indhalay aakhirana waa indhalaayahay wa adalu sabiilan waa dalluka ka ambasho badan weeye sabiilan jidka toosan ee adduunyada la marayo iyo ka aakhiro wanaag iyo jannada loo marayo marka indhala-aantani waa tii xagga quluubta weeyaan laakiin tii xagga indhahan aynu wax ka eegeyneyn boolaha iyo gidaarayskii eegeyna maaha innahaa laa tacmal absaaru walaakin laa tacmal qulub walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur indhaha qalbiga dam-a baa ilahay kuwa way leeyihin hadday doonaan bahala dhaadheer baabay u samaysteen oo kabarado wax lagu bidhaamiye iyo agabkaynu maanta arkayn cabdillaahi ibnu cabaas radia allaahu canhuma ayaa aakhira cimrigii werigii dambe waa kii indhabeelay dabeedna ragga qaarkood isagoo baraarujinaya ayaa shicir buu tiriyo de nin adiibana waa ku ahaa xagga luqada waxa uu leeyahy in yakhud illaahu mini in ya'khud illaahu min caynaya nuurahumaa ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور وحلاي هدي لها عندها يجي نور كي كقاضي عرب خيجا إيا قلبي جيجو نور بيلي عقل جيجونا إيا قلبي جيجونا وافيوية واحد شوشها قرينا مجره سيدا سيفتو قران وحجر يا بوليس وإن كادوا waxay u dhawaadeen buu lahaydhi layaftinuunaka inay kaa ibtileeyaan nebi maxamedow can iladii awxaynaa ilayk qur-aankii aanu ku waxyoonay qaarkii litaftaria calaynaa hayra si aada noogu abuurato dushayada waxaan isaga ahayn taasay bay u dhawaadeenba siay kuu riixriixayaan inay kaa dhaqaajiyaan qur-aankay u dhawaadeen may yeelin ma yeeli karaan oo idan haddii ay taasi dhacdo wax idan aanu ku siinay ay kaa faramaroojiyaan ay kaa riixaan latakhaduuka khaliila waxay kaa dhigan lahaayeen maxay saaxiib ayay kaa dhigan lahaayeen saaxiib bay kaa dhigan lahaayeen walowlaa an habbatnaak haddii aanaan kugu sugin oo minjabir aanad noqon oo aanad ku adkaysanin laqad kidta waxaad u dhowaatay tarkanu ilayhim in aada u leexato shay-an qaliilan qadar yar inaad iyaga u yar xaglayso ayaad u dhowaatay haddaan alle ku haawananin ilaahay baa kaa soo joojiyay idan haddii aad in yar un leexan lahayd nimankaa gaalaad waxay kaa codsanayaan la adaqnaaka waxaanu ku dhadhansiin lahayn dicfa alxayaati wa dicfa almamaati nolosha iyo geerida labanlaabkood oo maxay ah ma waxaa loo labanlaabayaa nolosha ma waxaa loo labanlaabayaa geeridii mudaaf waa laga maarmaan bay leyn aimatu tafsiir idan la adaqnaaka waxaanu ku dhadhansiin lahayn عذابا في ضعف الحياة عذابا ضعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الممات عذاب لبلابنا نلشا يا عذاب لبلابنا كهرده وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر بيت شاعر بقى وحوله يقفك يرأت سكير أمان قانقار كواهي نما اسكليت مستوي سواسي تنبي وين لي ما دادتك كما وين أكتود laakiin qofka miisaanka leh ama qiyaadada iyo hogaaminta ah dembiga yar uu la yimaadaa ummadda agteeda waa weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay in yaroo simbirixuun hadday kaa dhici lahayd maadaama nebi maxamed aad maadaama ummadda hogaamiyaydii aad tahay cadaab aakhiriya ku adduunyaba waa lagu labanlaabi laha yaa nisaa annabiy lastunna ka axadin min annisaa ilaahay baa dumarkiisiina waxa uu ku leeyahy ogaada dumarada kale lama mid hidine marka qofka mas-uulka ama culimada isaga ehelkiisa ooridiisa intuba waa inay hormuud noqdaan maaha inay adcafu naas noqdaan iyo dadka hoos loo eega wax waloo liitaba ugu horeeya laa xumaantooduna waxa ay tahay mid xumaanteedu waa aada u weyn wanaagooduna aada buu u weyn laa ilaha nabiga dhaabadda uga dhigay caleyhi salaatu wasalaam mafhuumka aayaadku ay bixiyeen waxa weynu ka qaadanay gaal ama qof alla ka fogaaday waktigaa heshiin kartaan calaaqaad sokeeya oo wanaagsan iyo saaxiibtinimo dheer yeelan kartaan waa inaad diintaada dabada ka tuurto horta laakiin intaad diin haysato ama sibqatallaahi ilaahay diintiisa iyo muuqaalkeedu oo lagugu arkayo maya khaliilnimadan iyo saaxiibnimadani ma jirayso waa macal ducufuun agtooda marba heer baad gaadhsiisan tahay oo magacyaa lagu bixinaya magacyaa lagu bixinaya goorta magacyaashaa lagaa beenaya aad iska fiican tahay waxa weeye aragtidooda marka aad ka siibatee karkaarka ka dhacdo marka ummadda inta ay ka doonayaan waxaan oo ay daldalayaana faraha badan waxa weeyaan inay weydaartaan sawaabka iyo xaqa walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar maanta waxa caalam islaami lagu haystaa waa taas alla waxa uri uma laa tajidu laka adigu ismaad hesheen calaynaa dushayada nasiiran wax nooga kaa hiiliya hadduu ilaahay ku qabsado wainka haduubu ilahay yidhi waxay u dhowaadeen layastafizuunaka min alardi dhulka inay kaa barakiciyaan ama layastafizuunaka min alardi dhulka inay kaa qixiyaan liyukhrijuuka minhaa si ay kaaga saaraan waidan hadday kaa saari lahaayeenna laa yalbasuuna ka laa yalbasuuna may joogeen khilaafa ka dabadaa ilaa qaliilan in yar mooyaane hadday kaa kaxayn lahaayeen maka in yar unbay sii joogi lahayn macnaheedu waxa wey ilahayna waa afrogi lahay iyagaa odhan jira xaggaa ambiyada ay joogayeen iyo baytulmuqadas iyo shaam iyo xaggaa maad isaga kacd wax badan bay akhrii jireen marka alla waxa uu tilmaamayaa in qof alla rumeeyey oo ilaahay diintiisa wada oo xaq oogaya aan dhul waxba looga ogolayn meesha la isku haystaa waa dhulka shar iyo iyo khayrba iyo baatil iyo sawaaba halka la doonaya in laga hirgeliyo waa halka iyadaa la isku haysta iyadaan la isu ogolayn cidda laga xoog roonaado waa lagu cabaya waa adiga arkaya sunnata man qad arsalnaa buu ilahay ka sunnati man qad arsalnaa qablak ciddii aanu hortaa dirnay oo min rusulina ee sunnadoodii unbaa iyagana la marin lahaa adigana lagu marin lahaa sunnata man cid wadadeed ayaa adiga lagu marin lahaa ciddaasoo qad arsalna aanu dirnay qabla ka hortaa oo min rusulina ah oo sunnadu maxay haytay inuu ilaahay nabadgeliyo sunnada ummaduhuna maxay ahayn in iyaga la halaago walaa tajidu lisunnatina taxwiila uma helaysid jidka aanu marino addoommaha ee taariikhdu qorayso wax duwa ma helaysid sidaasaa ilaahay u hirgelinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaadkan deriskan ku sugan sida ilaahay dee uu kula hadlayo waxa ay muujinayaan aayaadkao dham weerar ku maqan isaga iyo muuminiinta iyo had walba ciddii xaq walba weerar baa maqan siraac iyo loolan baa jira xaq iyo baatilkiiba isbaal ordaya lagama maarmaan weeye qofku inuu gaashaanto sahayna la qaato si uu usoo baxo almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min addaciif marka quwadanina waa quwadaa macnawiga ah ee dee ilaahay cibaadadiisa iyo sahayda ruuxda la qaadanayo dabeedna cibaadaadkii baa ilaahay uu ku dhiirigeliya waxa la yidhi aqimi salaata baa ilaahay ui salaada og liduluuki shamsi markay qoraxdu bartanka ka leexato ilaa qasaqi leyli habeenka madowgiisa laga gaadho wa qur'aana alfaajir wa aqim qur'aana alfaajir salaada subaxna og ina qur'aana alfaajir salaada subax kaana mashhuudan mid goobjoog loo yahay weye oo malaa'igtu ay isbedelayso shantii salaadood bay aayaddu tilmaantayoo ilaa dulu liduluuki shams duluugu waa iilashada bartanka markay ka weexa ka weecato qoraxda waa duhurkii iyo casarka ilaa qasaqi leyli habeenka madowgiisa laga gaaro waa maqribkii iyo cishaaigii wa qur'aana alfajrina waa salaadii subax shantaas salaadood isku hagaajiyo surmaseeftayay ku dhicin salaada subaxna dheeraadkay leedahay waa laba arrimood qur-aan baa ilaahay uu ku sheego qur-aanku waa in la badiyo salaada subax asfiruu bisurxi fa inahu acdamu liujuurikum xadiidkii bukhaari ama asbixuu bisurxi fa inahu acdamu liujuurikum iftiimiya subax saa qur-aanka u dheeraynaysaa marka qur-aanka la akhriyayo badan awgeed iyo qur-aanka oo salaada kaalin muhiima kaga jira oo dee salaadaan faatixa lagu akrin ma ansaxdee ayaa qur-aanba lagu magacaabay salaada siba subax waa mashhuud oo waxay isweydaaranaysa malaa'igtii heegan ku jirta habeenka iyo tii maalintii heeganka galaysa ayaa isbedelaya yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyl wa malaa'ikatun binnahaar arrinku ma aha oo keliya faradka in lagu mitibee laakiin waa lagama maarmaan cibaadadii isbeerka oo ahayd ee kadaysay ee sunnaha ahaydna in la badiyo wa min alleyli habeenkii fatahajad bihi qur-aanka ku cibaadaysa naafilatan laka iyadoo sunno ku ah ama naafilatan laka iyadoo dheeraad ku ah oo waajib gaara kugu ah casaa waxa uu u dhow yahay an yabcasaka rabbuka ilaahagu inuu kaa soo saaro maqaaman maxmuuda goob la mahadiyey loo aayey cid waliba intifaacsatay oo qiyaamaha sida xadiidka dheer ku sugan ee saxiixa ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay xaalad markay ummadaha ku adkaato qiyaamaha iyadoo goobtaa bannaan la isugu yimi ayay kolba dhan u dhaqaaqayaan waxay u tegayaan nebi aadam nebi nuux nebi ibraahim ciisa waxaan leeyahay muusa ciisa mid waliba wuxuu leeyahay halkan ma kari karo irgadan inaan galo ma kari karo dabeedna nebi maxamed buu imanaya calayhi salaatu wasalaam iyagoo shafaaco ka doonaya iyagoo leeyahay halkan ha naga dhaqaajiyo un qoraxdiina way soo dhawaato wax waliba way isku dhalaaleen markaa nabigu wuxuu leeyahay ana lahaa waa eray la odhan kara carabiga waxa iskaga soo dhawaaday af soomaaliga anaa letan rag iskuma jire halkan ninkii kaalintan geli lahaa waa aniga dabeedna ilaahay buu hortiisa ku sujuudaya wax badan buu akhriyaya xamdi mahadnaqo ilaahay baa leey ayaa waxa uu leeyahy irfac madaxa kor u qaado ergee waa laga aqbalaya sidaasaa dabeedna ilaahay ummadda uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shafaacada weyn ah shafaacatlcudma laydhaha uga aqbalaya عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ماشي لما هديه واك خلقي قولا ما يما هديه مركا تاسوحة الماميسا ولا قابا من بعد كهليسا عبادتنا وكد ذلك وحنا مركا هلكا كعب إن لهاي وكقوا بابيه ومضى عبادتها سيب الصلاة الليل معروف ما ويكوها النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسو oo nabigu kama tegin xataa marka uu musaafirka yahay salaadaha sunnaha uu joojiyay salaatuleylka waa badsanayay cabdullaahi ibnu rawaxa gabayaagii nebiga wuxuu ammaanayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa gabaygu ku ammaanayay salaatuleylkan ilaahay uu faray fulintiisuu ku ammaanayay wa fiinaa rasuulu llahi yatluu kitaabahu ida nshaqa macruufun min asubxi saaticu araana alhudaa bacda alcamaa faquluubuna به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع كما إذا عموما وحون تلماما يا نبي هذين كسلو لين عيسلوك وغدير يهي سيدو كتابك إلهي أو أخري إلى واقو بري يهي ساسكو أماني بل وابد عريبا أصحابتنا إيا سلفكنا سيدو غدين يهي إن أي دعي تستي إياك إيا حاسس كودو in ay iskuba seegi jireenba oo qaarkood ay kaga soo cawdeen cumar bin khadaab radia allahu canh ayaa islaambaa u timi dumarkiiba wanaagsanaaye ninkeeday ka cabanaysaa laakiin sidii qof weyn bay waxu sheegtay waxay leedahay ninkaygu habeenkii dee aad buu u cibaadaystaa oo cibaadadiisu way badantay qof alla caabudayana waxba lagama sheegi karo markaa cumarna waxau idhi nicmo zaw zawjuk dee nin waxaba wanaagsan kaaga aad sheegtay hadduu habeenkii dee cibaadaysanaya u fiican yahay marka iyana way yara guud marta isna markaa show lamuu fahmin kacbul asadi qaadi la idhaahdo ayaa la fahma wuxuu ihi cumarow islaantu dee salaatuleylkiio ninkuu badiye kaga cabatay niyo adigaaba fahmay bal kala xukun buu ihi adaabaan kuu xil saaray marka wax cajaa'ib leh sida adabiga ah ama iyadii waxay ku soo bandhigtay dacwadeedii gabay ninkiina gabay buu ugu jawaabay qaadigiina gabay buu ugu jawaabay waa xikaayo qariib oo cajiib marka iyadii way markii uu qaadi looga dhigay kacbul asadi ay gaar u baxeen bay dacwadii qadinto waxay leeday yaa ayuha alqaadi alxakiimu rushduhu alha khaliili can firaashi masjidu waa ninkan qaadiga ah ee xukunkiisu uu wanaagsan yahayow ninkan saaxiibka ee ama saygayga ah tukashadiisiiba ayaa iga dheeraysay lajiifkaygii zahadahu fii madjaci tacabudu faqdi lqada'a kacbu walaa turadidu waxaan kuu sheegayaa inuu ila jiifsado cibaadadiisi ayaa ka mashquulisay bal xukunka u dhaadhaco ha ka noqnoqonin bay leedahay taa macnaheedu markaa waxa weeyaan dee xaqii ilaahay unbuu u go-aayo kaygii ayaa dayacmay bay leedahay nahaarahu wa laylahu maa yarqudu falastu fii amri nisaa'i axmadu habeen iyo maalinba ma seexanayo arrintu markuma ammaanayo bay tiri kan intaa markay qadiintay buu isagiina afaraydii waa gola kafuul baa laydhaa qofku aan usoo fikirin ama usoo seexanini halkaasuu nuga jawaaba ise uu jawaaba waxa uu leeyay zahadanii fi nnisaa'i wa fi lxajal ani mru'un adhalanii maa nazl fii suurati الnaxli wa fi sabci طiwal wa fii kitaabi illahi takhwiifun jalal waxaa iga kaxeeyey buu ihi dumarka iyo sariirtoodaba qof baan ahay uu aada u cabsi geliyey suuratu naxli iyo suuradaha dhaadheere qur-aanku cadaabka iyo aakhirada ay ka warrameen anoo ka fikraya kitaabka ilaahayna takhwiif iyo cabsigelin badan oo igu xambaaro igu kalifay inaan cibaadada saa u badiyo ayaa ku sugan kacbi markaa cudurdaarkiisa kamuu aqbalina wuu go-aamiyey isna gabay ugu jawaabo waxa uu ihi إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل وحولي والحق لك كل هذا نو نصيب كذا نافرتيها بين وين أدمر لك ولن تعدي عقلها حق هذا فيه اللوين كي يمرك لنا يسكداف مركا لابد أن يعطى كل ذي حق حقه عدوى بحق سواء لسيه إلهي حق بولي إسلامتنا حق بيلاده marka xaqa islaamta lagu gadin maayo ka ilaahay sida ka ilaahayda aan loogu gadayn ninka ehelka mid walba xaqiisa la siinayo umuuman waxaynu uga jeednaa ama qisada aynu usoo qaadanay kole meelo kale fuqahadu usoo daliishadaane halka uu ka gaarsiisnaa maanta inaguna waxaynu dumarku ka cawdaan habeenkii ma soo hoydo iyo wuu qaylaya iyo silimuu ku jiraa iyo rubamaa tu kaleba uu soo maraba halkaa weeye cabashada qaadiyada lala hortaga innaga dumarkaa selafkuna salaatuleyl bay iska cabaneen laba ummadooda runtii dee aada u kala duursa waqul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow rabbi ilaahaygiio adkhilnii geli mudkhala sidqin gelin wanaagsan waa hadduu master miimiya yahay ama mudkhala sidqin meel wanaagsan oo la galo hadduu makaan yahay wa akhrijnii isaar mukhraja sidqin saaritaan fiican ama si fiican aan uga baxa goobtan aayaddu waxay soo degtay aima tafsiir qayb badan oo kamida tilmaamaya nebi maxamed oo sii socda calayhi salaatu wasalaam oo maka iyo madiine dhexdooda maraya oo milacsanaya makoo dib usoo eegaya jeclaysanaya halka laga qaxiye laga eriyey kolkaasaa wuxuu leeyahy ilaahay halkaa aan gelayo meel wanaagsan iga dhig ama gelitaan fiican laygu soo dhaweeyaa madiina halkana saaritaan fiican ilaahay iga saar ayuu qalbigaygu ku xirmina aan ka hagaago ilahay iga hagaaji واجعل لي إلهي وإيال من لدنك أكتاد سلطانا نصيرا إلهي أود أقاسمان عرق سيه سلطانا أود نصيرا وإيه نساه وحق بضان إلهي وسيه والدين إيا الدليل حق إيا أود ساسو عصرين نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما دام أود هل كان لي قصاري إلهي أود السيب لي سلطان وقل وحاتنا النبي محمد جاء الحق حقي بايمي أعقد اكتي وزهق الباطل baadilkiina wuu tirmay oo waa siibtay oo wuu muruxsaday meel xaqiimi baadil ma jooge waa quraanada iyo dhagaxbay isku yihin ina albaadila ka magacaa la idhaahdaa kaana zahuuqan waa mid tirmaya kol haddii uu soo biyaysto xaqu ehelkiisuna ay ka run sheegaan baadilku wuu iska tirmaya marka goorta uu xaqiina sugmay baadilkiina tegay waxa weeye wakhtiguu nebi maxamed helay sultaana nasiira awood dowladdii islaamku cagaha u taagay ciidankii difaacay baa loo diyaariyey ansaar iyo muhaajiriin baa ishelay kolkaasaa quraysh lagu hinjiyey iyo maka dhan walba waa loo riday sidaasuu baadilkii ku tirmay laakiin dadku iyagoo diintooda haysta haddii aanay wax awooda lahayn iyo suldaana nasiiran baadilkii tirmi maayo gidaarunbay la fadhiisanayaan xaqa ay hayaan idan waa lagama maarmaan siduu baadilku u tirmo in awoodi ay jirto adigaa maanta arkayaoo dee ciddii awood le baa markaa runtii waxeeda hirgelinaysa siyaasadeeda dhaqaalaheeda afkaarteeda manaahijteeda aragtiyaheeda dadka xaqu haddii ay markaa la fadhiistaan toodana tabaadilka halkeeda ugu imanaysa ilaahay baa wuxuu yihi wanunazilu min alqur'aani waxaanu soo dejinaynaa maa shay huwa isagu shifaaun caafimaada waraxmatun naxariis waa lilmu'miniina dadka alla rumeeyey walaa yaziidu adaalimiina dulmi falayaasha uma kordhinayo qur-aanku ilaa khasaaran guldarun buu u kordhinaya saasaa ilaahay uu yabohay oo ka warramay tabaaraka wa tacaala marka qur-aanku dee siduu caafimaadka uyahy jirka dabcan caafimaad buu yahay marka lagu dul akriyo quluubtana caafimaad buu u yahay noloshana caafimaad buu u yahay iyo naxariis qofka muuminkaabaa dheeftiisa ugu dhow ka aan rumaysnayn khayrka lama kulmo waidaa ancamnaa buu ilahay yidhi markaan u barwaaqaynaa cala alinsaani aadamihii dushiisii acradda waa sii jeesanayaa wanaa wuxuu maroorinayaa bijaanibihii dhinaciisu xaggaasuu usii xaglinaya waidaa masahu sharu balaayadu marka ay ku habsato kaanaya uusan waa quusasho badan yahoo ma moodidba inuu ilaahay mar naxariis ka helay insaanka aragtidiisu ay noocaa tahay waa ka aanu iimaanka lahayn qul waxaad tidhaa nebi maxamedow kullun ku kastaaba yacmalu calaa shaakilatihi yacmalu calaa shaakilati habkiisa ha u socdo calaa ariiqati qof waliba halkiisa ha ka wado kol hadda ay diideen sidiinaa ku socda farabbukum ilaahinu aclamu aada buu ogi badan yahay biman huwa ahdaa sabiilanka xagga wadada toosan inuu annaga iyo inuu idinka yahay marka ilaahay baa ina kala oge oo markhaatiyahe halkiinaa ka wada ha ka yeelin laakiin waxba wayasaluunaka cani ruuxi waxay ku weydiinayaan nolosha iyo nafta qul waxaad tidhaahdaa alruuxu nafta ku jirta noolaha من أمر ربي إلهي قارن كيس الله قاري هذا كمت وما أوتيتم ليدن مسلمين من العلم أقانتي وغاشاه إلا قليلا يرد على نسي وحصادر يا يهود قريش بصادر أنا وحيلي بل سؤال وقد قضى وحوي ديسا نفط جوابتي تنكبك بالي علمي قادة إلهي العلم كل يستيد بقول قول من الله سالقين روح له يا وحكا شيء قيدا لكن كلها وتكلف إله تعالى قرن لا يا وحيد خبراء بيولوجك إيه عافماتك إيه دخاتيرك مايا وحبا لاقي شيء كري لاي maxay tahay ruux cid cilmigeedu uu qaliil iyo waxba kama sheegi karto wala-in shiinaa haddii aanu doonna buu ilahay yidhi lanadhabanna waxaanu la tegi doonaa biladii awxaynaa ilayka waxigan aanu ku siinna waa nicmo weyne haddaanu doonno waaba kaa qaadi karnaa buu ilahay yidhi uma laa tajidu heli maysid laka adigu isu heli maysid bihi kaa aanu kaa qaadnay calaynaa dushayada wakiilan wax xafiidahoo na ilaaliyo naga soo dhiciya oo ilaa ka daa ama ka jooji lama helayo ilaa raxmatan naxariis mooyaane min rabbika ilaahaaga xaggiisa ka ahaatay naxariis ilaahay waad ku heli kartaa ilaahay baa kugu dayn karaa ina fadlahu ilaahay dheeraadkiisu kaana calayka kabiiraa dheeraadku ilaahay ku siiye waa weyn yahay diinta weeye ilaahay kugu madno sheeganaya iyo waxyiga waa ka fadligiisu uu weyn yahay runtii innagana aynu ku heli karna fadligaa weyn qul waxaa tidhaa nebi maxamed oo la in ijtamacat ilinsu waljin jin iyo insi hadday isu yimaadaan على أن يأتوا إلى الله مادام بمثل هذا القرآن كتاب كانوا كلا إني كانا هذا يوشران شنية سيساو بيهين لا يأتون بمثله قرآن كانوا كلا مكاني كران ولو كان هبا هذا بعضهم لبعض ظهيرا بركود بكوا كلا حوشن هبا النقضة ظهيرا حوشن هي قرمة هبا النقضة مكاني كران قرآن كانوا كلا وتحدي ولقد صرفنا وانو على عطينا نهرك هرك نيبو لهي للناس تذكر في هذا القرآن قرآن كان دحريس من كل مثل تسالك السيوبة هي والله قدك دقا والله صافي بس يا وحقول لها دعام فأباء وادي نيبو لهي أكثر الناس تذكر انتو دبضا إلا كفورا إيمان الآن يقالمو أم بيدورين تاسان حسيين إلهي كتاب كيسين ويكديرين سقال شرطين إنمانكي قريشين قال لها حريا nebi maxamed hadday risaaladda ka aqbalayaan shuruudahan sagaalka waa inuu yeelaa innagana goorta argagixisada iyo irhaabka dadka magacyaashaa laga daynayo iyo in dalkooda iyo dadkooda la qabsado waa in shuruudaha badan loo tixgeliyo shuruudaha badana markaa la xidhayo waa inay fuliyaan kaa furi kaa furi waayahay waayahay waa lagu wadaya xataa yastaslima tamaaman bal shuruudahane iyo say ducufka u yihiin ay u liitaane caqli iyo sharci iyo mantiqba uga fog yihiin وقالوا waxay yiraahdeen gaaladii lan numina laka ku rumayn mayna maxamed hatta tafjura lana ila aad nooga soo butaacisa min al-ardi yanbu'an dulka ila biyaha ka soo butaaceen iyo riiga soo furbayda riigana bariga lama aqoono lama gaarin aw takuna laka jannatun ama beer yeelabayda min nakhiilin wa cinabin oo geetimiraad iyo cinaba fatufajira lanhaara dayad ka soo butaaci wabiyaal khilaalahaa dhexdeeda tafjiiran butaacin waa beero nicmaystay oo wabiyaalna saa u dhex marayaan meeshuna waa saxaraaga iyo maka وشرطينا أو تسقط السماء ما السماء بسور بيلانا كما زعمت السقاء سيكتي علينا تشيدا كسفا يدا قبلا بل وصلت السماء أنا الصوت دارية وصواريخ هذا كري أو تأتي بالله والملائك أما إلاءات كانت إلهي ملائكة قبيلا معاينة يقول نهر تاقنا أن إلهي ملائكة أركين تاسنا وشرط بيلا أكون مرخاتي فلانه aw yakuuna laka baytun ama guri aada yeelata min zukhrufin dahaba guri dahaba horta yeela baydhaan boqor aan dahab lahayn ma fiicne aw tarqaa fi samaa'i ama aada samada fuusha baydhahayn shardiganna shardi baa kusii hoos jire walan nu'mina liruqiyik samafuulkaagana lama rumaysan doono baydhaan xataa tunazila calaynaa jeerood nagu soo dejiso kitaaban naqra'u kitaab aanu akhriyayno nin walba kuusa u dhiib baydhahan uu akhriyayo oo samada laga soo waariday qul waxaa tida awooddaada u muujiyo شروطها سقال كابا ديريسيو سبحان ربي إلهيغا كهوفا حمان إيانو انتن كرواي وكرا هل كنت ما كنت ميه إلا بشرا رسولا بني آدم وحونا هانا هاي لصوت درايو ديارات رسالة الله إلى هذا له لكن وحنا أولها يا جماعة هاي سكلت صدا يصب الرحية جنا شروطه هذا كدي دو كدي رسالة لي الكاسوكو على يوركو ذات وحنا الرميسان كرا الله أقبل كرانا معه waxaanay tusinaysaa un canaad iyo iimaan la-aan iyo inaanay ka aqbalayn fadligan iyo dheeraadkan ilaahay ummadda ugu soo dhiibay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wallahu aclam